deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa jooga dad badan oo saameyn weyn ay ku reebtay dhibaatooyinkii isbeddelka cimilada oo ay ka mid yihiin roobabkii daadadka watay fatahaadihii webiga iyo weliba abaarihii kala duwanaa ee ku dhuftay deegaanada jubbaland dowlad goboleedka jubbaland oo arrimahaasi kala duwan iyo dhibaatooyinkaasi ka jawaabaysa ayaa deegaanada luglow istanbul ceel jaallawan ceel jaallato deegaanka bulobartira iyo deegaanka qaamqaam waxay dibudejin ugu samaysay dadkii ay saamaysay dhibaatooyinkii isbeddelka cimiladu keeneen hay-adda barakacayaashii qaxootiga jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadaal xoogan ku bixisay sidii caawimaad iyo gargaar ku filan loo gaarsiin lahaa dadka barakacayaasha haddaba guddoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacayaashii qaxootiga jubbaland ayaa ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta biniaadanimada adduunka oo lagu qabtay kismaayo waxa uu ku baaqay in caawimaad iyo gargaar la gaarsiiyo dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada jubbaland waxaad ogtihiin caalamka karaisis iyo dhibaato iyo barakac iyo caqabado iyo fatahaado iyo qaxid iyo waxyaalaha ka socda dhibaatooyinka markay dhacaan dadku way dhibaatooyinay dhibaatoodanayaan marka dadka in la caawiyo oo loo istaago oo gargaar la gaarsiiyo oo la garab istaago oo waxay u baahan yihiin lala garab istaago waa arrin muhiim ah meel kasta oo la joogo dunida ruux barakaca ama dhibaataysan ama dayaal ha ku barakaco ama biyo ha ku barakaco ama colad ha ku barakaco ama balaayo kale ha ku barakaceey baa jira marka in aanu ku baraarujinno dowladaha iyo hay-adaha iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka wax haysta in ummadaas dhibaataysan ee barakacday in la caawiyo la garab istaago advocaysi loo sameeyo mar walba la xusuusnaado waa arrin muhiima waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya fiilka biniaadanimada ayadoo la ogyahay dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo khataraha dhacaya haddana waxay shaqaalaha gargaar ka shaqeeya ay naftooda u hureen in khatartaa jirta ee weyn ay ku dhex shaqeeyaan si dadka ooman gaajaysan dhaxamaysan gurila-aanta ah biyola'aanta ay u gaarsiiyaan hadogtiin maalin walba waxaa dhinta ruux ka shaqeeya gargaarka ama biniaadanimada oo diyaarad wax duqaynayso ama gantaal la riyey ama caqabad kaloo dhacday ay ku dhacdayaa jira waxaan aada bogaadinaynaa dowladaha briority weyn siiyey in la caawiyo dadka barakacayaasha ah dadka baahan dadka ay saameeyeen colaaduhu iyo fatahaadaha iyo abaaruhu waxaa kaloo bogaadinaynaa runtii hay-adaha ayaguna isku istaagay isku xilsaaray in dadka la caawiyo la garab istaago wax loo qabto ee mudnaan gaara la siiyo aad baanu runtii ugu mahad celinaynaa cid kasta